الحمd للh رb العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبyinا محmd وعlى آله وصحبه وسلم تسليما kثيrا أmا bعd السلام عlيكم ورحمة الlahi وبaرakاته waa dersigeeni labaad ee ka mid ahaa duruustii aynu ugu magac darnay quut اlquluub dersigeenii shalay waxaynu kaga waranay qalbiga waxaa la yidhaahdo axwaasha sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay dersigeennan maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala waxoogay kooban waxaynu ka tilmaami doonaa min asbaabi salaaxi اlqalbi qalbigu inuu hagaago waxyaabaha sababta u noqdaa qaar ka mid a waxaynu sheegnay qofka bani aadamkaa ee mukalafkaa ilaahay subxaana wa tacaala wuuxu diray waxna uu u diiday halka uu ka hagaago ama uu ka xumaadaa inay tahay qalbiga siduu inoo sheegay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam haddaba qalbigu inuu hagaago asbaab bay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala waa mid addoomihiisa khayrka iyo wanaagga la jecel ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisu waxa ay sababtay waxyaabaha ay keensatay ka mid ah inuu addoomihiisa u balballaadhiyo u cadcadeeyo asbaabta quluubtoodu ay ku hagaagi karto axwaashooduna ay ku toosi karto arrimaha ay ku mudan karaan jannada oo ah raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala kagana badbaadi karaan ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisa iyo ciqaabkiisa waxaa ka mid a arrimaha ilaahay subxaana wa tacaala uu caddeeyey ee rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam ummadda u bayaamiyey uu u sharaxay asbaabta qofka qalbigiisu uu ku hagaagi karo sababta koowaad ee maanta aynu isxusuusinaynaa waxay tahay waa culuwu lhima wa sidqu lcaziima waa qofku inuu hansara u leeyahay inuu qalbigiisu hagaago isla markaana ay ka dhab tahay doonista uu doonayo waxaa qalbigiisu uu ku hagaagi karo qofka bani aadamka sida ay sheegaan culimada sida gaarkaa ugu takhasusay cilmiga qalbiga iyo waxyaabaha qalbigu uu ku hagaago wuxuu qalbigu ka dhigan yahay ka daa'ir sida shimbirkoo kale shimbirku mar kasta uu kor u kaco uu dhulka uu ka fogaado waxaa farabadataa badbaadadiisa waayo halisaha shimbiruhu ay la kulmaan had iyo jeeraare dhulka dushiisa iyo meelahan dhulka usoo dhow bay ka dhacaan mar kasta oo shimbirku hoosu u daadegana wuxuu kasii ag dhowaanayaa waxyaabaha noloshiisa halista ku ah qofka bani aadamkaa culimmadu waxay idhaahdaan qalbigiisu shimbirkaasoo kale u ka dhigan yahay mar kasta uu kor uno u kaco meelaha sare ilaahay subxaana wa tacaala uu u tilmaamay ee nebi maxamed uu u asteeyey uu hiigsado waxaa fara badanaysa badbaadadiisa iyo waxyaabaha halista ah inuu kor uga kaco aanay gaadhi karin mar kastoo hoos u soo daadegana aafaadka masaa'ibta sharka noocyadiisa kala duwan ayuu u dhowaanaya hareereynaya qofka bani aadamka qalbigiisu halka la rabo inuu hiigsado kor uu u kacaa waa iimaanka waxaanu inoo sheegay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam dadka bani aadamka ahi xaasilinta iimaanka iyo waxyaabaha wanaagee ka farcama inay u kala hanwan yihiin wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii iimaanku uu ooli lahaa xidig xidiga huraya la yidhaahdo agtiisa in rag ummaddiisa ka midii ay gaadhi lahaayeen raggaana waxaa ka mida buu ihi rasuulkii oo si gaara uu ugu ammaanay saxaabigii la odhan jiray salmaan alfarisi radia allahu canhu markaa taasi waxay noo tilmaamaysaa iimaanku meel sare inuu yaallo gaadhistiisuna inay u baahan tahay han sare iyo doonis dhaba oo qofka qalbigiisa ka soo gooday wax allaale waxa iimaanka ka farcama ee khayr iyo wanaagiina waa sidaas oo kale ilaahay waa ka inoo sheegay subxaana wa tacaala salaada faralkeeda iyo sunnaheeduba inay ku adag tahay dadka qalbigoodu ilaahay subxaana wa tacaala aada ula xidhiidhi mooyaane kuwa kale wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin waxay ku culus tahay oo aaday ugu adag tahay salaadu dadka quluubtoodu ilaahay u khushuucsan tahay mooyaane dadka intooda kaloo dhan way ku adag tahay waayo khushuucdu waxay farac ka tahay iimaan qalbiga camiray si dhammaystiran oo xeel dheer oo qoto dheerna u degay qofka sifadaa yeeshay wuxuu noqonayaa qof hansara u leh iyo hiigsi xoog badan salaada iyo khayrarka kale ee iimaanka ka farcama qofka aan sifadaa lahayn salaaddu waxay ugu adkaanaysaa waxaa ka maqan hiigsiga khayrka iyo go-aan dhammaystiran oo dhaba inuu u yeesho gaadhitaankiisa qofka muslimka waxaa ku caawin kara oo u suurtogelin kara sifadaa cajiibkaee la yaab kale inuu yeesho inuu la saaxiibo asxaab alhimam alcaaliya waalcazaa'im asaadiqa dad kale hanka sare ee sifada noocaasa uu ka kasban karee ku tallaali kara iyo dadka go-aan dhaba u leh samaynta khayrka gaadhitaanka iimaanka kobcintiisa iyo kor uqaadistiisa waayo dadka adduunyada dusheeda ku nooli waa laba nooc qaarkood hankaaga hoos bay u dhigayaan meel hoose oo liidatay kugu celinayaan qaarna hankaagay kor u qaadayaan oo meel sare inaad gaadhi karto ayay kuu tilmaamayaan waxaanay mar walba kugu wacyigelinayaan meeshaa sare inaad gaadho dadka noocaasa iimaan baa laga kasbanayaa la saaxiibkooda iyo la rafiiqooda doonis dhaboo khayrka naftu ay doonayso qalbiguna u soo jeedo ayaa laga kasbanayaa dadkaa la fadhiga lala fadhiisto ee wakti lala qaato mar kastoo wakhtiga laga lala qaataa uu farabato uu dheeraadana waxa wanaagsana laga kasbanaya ayaa ziyaadaya asbaabta qalbigu uu ku hagaago waxaa ka mid a oo kuwa u muhiimsan ka mid a qaطcu اlcawaa'id alatii tufsid اlqalb wa tuhabiط اlinsaana can salaaxihi qofka bani aadamka waxaa laga yaabaa inuu leeyahay caadooyin fara badan hadallo fara badan oo uu ku hadlo wakhtiyo kala duwan dhaqamo ficillo uu sameeyo oo wakhtigiisa qayb ka mida uu ku qaato hadallada iyo ficilladaasi haddii ay yihiin kuwa aan nafci u lahayn ee iimaankiisa daciifinaaya qalbiga madoobaynaaya qalbigiisa fasahaadinaaya ilaahay ka fogeynaya subxaana wa tacaala doonista uu doonayo khayrka iyo wanaagga yaraynaya doonista uu doonayo sharka iyo xumaantana xoogeynaya waxaa waajib ku ah qofku inuu xidhiidhka u jaro xidhiidhka u gooyo ilaa kuwa xidhiidhka u gooyo suurtagal maaha xanuunkii qalbigiisa hayay iyo fasaadkii uu ka dareemayey iyo iimaankiisa dacfigii iyo taagdarradii uu ku arkaayey inuu wax ka qabtaa suurtagalu maaha walihaadaa qofku waa inuu ka hijroodo oo xidhiidhka u gooyo waana ta keentay inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheego qofka muhaajirka dhabta ahi inuu yahay qofka ka hijroodee ka fogaada waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diiday waalmuhaajiru ee alkaamilu lhijra man hajara maa naha allahu canh qofka muhaajirka hijradiisu ay dhammayska tiran tahay ee tii la rabay ee heerkii la rabay gaadhay ay tahay waa ka ka hijroodee ka fogaada xidhiidhka u jara waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday waxaan loo yaqaano cawaa'idda dhaqamada iyo caadooyinka aan wanaagsanayni qofka waxay ka hor istaagaan gaadhitaanka guusha dhabta ah waxaanay qofka ka kharibaanay ka fasahadiyaan nolosha suurtagalna maaha qofku inuu guusha dhabtaa uu ku gaadho iyo naciimka joogtadee daa'imka ah aqoon uu arrinkaa u leeyahay oo qura ama samayn uu sameeyo oo qura bal arrintaasi taabogeli mayso ilaa qofku intaa uu ku daro aqoonta iyo camalka inuu xidhiidhka u jaru ka fogaado waxyaabaha turunturada kuwaa socodka u socdo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka qalbigiisu ma hagaagi karo ilaa saaxiibbada xunxun uu ka fogaado bal ilaa uu ka tago meesha dhulka ka mid ah ee xumaanta uu ku sameeyo ee xumaan inuu ku sameeyo uu kula qabsaday wuxuu inooga warramay nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam nin ka mida bani aadamkii adduunyada soo maray ninkaasi wuxuu dilay boqol qof ayuu gacantiisa qudha kaga jaray waa jariimiye dembi aada iyo aada u weyn waa qof ay ka muuqato qalbi qalal iyo sharka inuu ku fogaaday khayrkiisuna aada iyo aada uu yaryahay ugu dambeyn wuxuu u tegay nin caalimah oo yaqaano waxaa qulubtu ay ku hagaagto dadkana xaalkoodu uu isku bedeli karo wuxuu weydiiyey wax toobadii may furan tahay wuxuu ugu jawaabay waman yaxuulu baynaka wa bayna atawba ilaahay baa albaabada towbadda kuu furay adiga iyo towbadda yaa idinkala dhex geli kara yaa kaa celin kara towbadda oo kaa hor istaagi kara waxaase uu siiyey tala qiimo badan rajadaa uu geliyey kasakow wuxuu siiyey tala qiimo badan taladaasi oo towbaddu ay ugu suurto geli karto marka uu toobad keenana towbadiisaasi ay ku taabogeli karto oo ay ku midho dhali karto wuxuu ku uhi ina ardaka haadihi ardu suu dhulkan aada joogtaa waa dhul xun dhulku sidiisa uma xuma ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaa dhulkaasi waxa uu ku xumaaday oo waxa lagu sameeyo iyo dadka jooga xumaanta ay ku sameeyaan oo dadka ayuunbaa dhulka hagaajiya ama dhulka khariba ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka taa ku sheegay xaqiiqadaana bayaamiyey walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulka ha kharibina oo camalkiina xuna ku fasahadinina ilaahay intuu hagaajiyey towxiid iyo daacadiisa iyo in laga amar qaato ilaahay uu ku wanaajiyey dabadeed dhulkani waa dhul xun waxaa xumeeyey dadka jooga saaxiibbo xunxun baa jooga inta kuwa aada dhex joogto suurtagal maaha haddaad xataa towbad sheegato towbadaadu inay dhammaystiranto midhihii laga rabayna inay dhasho dhulkan ka tag buu ku yidhi waxaad tagtaa meel heblaayo dhulka la idhaahdo waa dhul wanaagsan waxa wanaajiyey dad wanaagsan baa jooga oo yacbuduuna allaha subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala caabudo si dhaba ugu hoggaansama facbud illaaha macahum kuwaa u tagoo ilaahay la caabud waa tala qiimo badan oo caalimkaa ummadii hore ka mid aha uu bixiyey nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam uu saxay oo uu sheegay in sidaa uu u sheegay ay tahay oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qisadaa inoogu sheegay inaynu ku camal fallo waxa ku xusan cibrana inaynu ka kororsanno qofku saaxiibbadii xumxumaa ee xumaanta ay wada samayn jireen intuu la joogo qalbigiisu sidiibuu u kharibnaanayaa fasaadna uu ugu camirnaanaya hadduu doonayo qalbigiisa inuu hagaajiyo horta kuwaa waa inuu ka tago xataa waa inaanu kuwaa dacwad ugu noqon ilaa qalbigiisu uu xoogaysanayo oo uu yeelanayo awood uu iskaga caabin karo yeedhmada iyo baaqa kuwaasi xumaanta ay ugu baaqayaan sidaasoo kale qofku meeshii uu xumaanta ku sameynayuu kula qabsaday iyada lafteeda waa inuu ka tago oo uu ka guuro waayo meesha lafteeda xumaantii xusuusinaysa marka uu xusuustana waxaa dhici karta naftiisu inay ku tacalluqdo xumaantaa doonista ay doonaysa ay xoogaysato oo doonistii wanaagga iyo xumaanta inuu ka tago uu doonayey iyadoo ay ka adkaato dabeetana xagga xumaanta uu dayaamo oo u dullaamo sidaasoo kale qofku waa inuu khayr iyo wanaag ku buuxiyo wakhtiyadii xumaanta uu samayn jiray haddii wakhtiyadii ay sidii u bannaan yihiin weli naftu markay daymooto ee firaaqada halkaa ka bannaan ay aragto waxaa dhici karta shaydaanku inuu u qurxiyo xumaantii hore ay u samayn jirtay waktigaa weli u bannaane wanaagaanu ku buuxin inay dib ugu noqoto dib ay ugu camirto arrinka saddexaad ee qofka muslimkaa ku caawin kara qalbigiisa inuu hagaajiyo waa alisticaanatu biاllaah tabaaraka wa tacaala walikhaaru min adducaa wa quwatu tawakuli cala allahi rabbi اlcaalamiin waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaalmaysto ilaahayna subxaana wa tacaala uu tala saartu cuskaduu isku halleeyo oo kalsooni dhaba ilaahay uu ku qabo waa in ilaahay subxaana wa tacaala baryada uu baryayo ee uu weydiisanayo ilaahay qalbiga inuu u hagaajiyo istiqaamadiiyo toosnaantana inuu waafajiyo addoonku waa inuu aada u farabadiyo waxaynu ogsoonnahay addoonku in kastoo uu dadaalo waa addoonuun addoonna waxaa asal u ah taagdaro addacfu waalcajzu ayaa asal u ah arrin isagu kelidii uu qabsan karaa ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala ilbidhiqsi kama maarmi karo in kastood ku dadaashay inaad toosnaato oo waddada hanuunka cagta aada saarto oo qalbigaagu uu noqdo min aslaxi alquluub quluubta kuwa u wanaagsane u toosan arrintaasi kuu suurtogeli mayso awooddaadi iyo xeeladaaduna taabogelin mayso in lam yucinka rabbuka calaa dalik daanu rabbiga arrinkaa kuugu kaalmay walihaada buu inoo sheegay nebigeennu calayha afdalu salaatu watasliim dadaalka aynu ku bixinayno waxayna anfacaya quluubteenna anfacaya nafaheenna wuxu taraaya aakhiradeena hagaajinaaya nafciyo waxtar adduunyo inoo leh inaynu mar walba raacinno dadaalkaa kaalmaysi ilahi aynu kaalmaysanayno qaala calayhi الsalaatu wasalaam fii ma rawaahu muslim can abi hurayra ixras calaa maa yanfacuka wastacin biاllaah waxaa waxtarkuula horta ku dadaal oo asbaabtii aad ku gaadhi lahayd samee asbaabtaa iyo dadaalkaasoo qurhana meel kuma gaadhi kartide istacin biاllaah ilaahay subxaana wa tacaala kaalmayso is'al illaaha an yuciinak calaa maa turiid wa maqsuudak ilaahay weydiiso subxaana wa tacaala inuu kugu caawiyo waxaad doonaysa gaadhistiisa iyo ujeeddada iyo muraadka aada leedahay xaqiijintiisa waa ka ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan aynu akhrino ragcad kastoo aynu tukanayno faral iyo sunnaba inoogu muujiyey ahamiyadda ay leedahay ee addoonka ay u leedahay noloshiisa diineed iyo tiisa adduunyaba alisticaanatu biاllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay inuu kaalmaystaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adoo quraanu ku caabudaynaa baad odhanaysaa mar kastood faatixada akhrido adoo quraan ilaahay oo ku kaalmaysanaya cid kale kaalmo ka dooni maayo waxay muujinaysaa sifada noocaasi addoonku ilaahay inuu u qirsan yahay awood rabbi inuu markhaati uga yahay deeqsinimo iyo caawin addoonku awooddiisa iyo xeeladiisa inaanu isku hallaynahayn ee ilaahay subxaana wa tacaala uu tala saaranaayo oo uu isku qiraayo daii dacfi iyo faqri iyo baahi joogto ah oo aanu ka bixi karin haddaanu helin caawimada ilaahay subxaana wa tacaala sidaasoo kale addoonku waa inuu rajo iyo kalsooni dhaba ilaahay subxaana wa tacaala uu ku qabo wahada huwa tawakulu calى اllah wa calى اllahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin hagaajinta qalbigaaga kobcinta iimaankaaga kordhinta camalkaaga saalixa ah badinta cibaadada toobadkeenka iyo kasoo noqoshada dembiyada noocyahooda kala duwanaad isku og tahay waa inaad u cuskato ilaahay subxaana wa tacaala ducaduna iyadoo isticaanada soo gelaysa haddana ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan ayaa qur-aanka uu ku sheegay addoomihiisu inaanay ka maarmi karin xaalku mar hadduu sidaa yahayna inay baryadiisa badiyaan wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum wax ilaahay laga baryana waxaa u qiimo badan iimaan iyo salaaxu lqalb qalbigaagu inuu hagaago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur'aanka inoogu caddeeyey ducooyin si gaara u khuseeya mowduuca aynu ka hadlayno oo inuu ku ducaysto addoonku inuu ilaahay qalbiga u hanuuniyo qalbigana ilaahay inuu uga ilaaliyo zayqa lumitaanka iyo kaleexashada waddada xaqa ah rabbanaa laa tuzi quluubanaa bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahaab ilaahu quluubtayada ha leexinoo xaqa ha ka leexin intaadna hanuunisay dabadeed nabiyunaa moxamed calayhi salaatu wasalaam ducadiisa u badani waxay ahayd yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik allaha quluubta rogrogow qalbigayga ku sug diintaada yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik mutarif ibnu cabdillaahi ibnu shakiir wuxuu ka mid ahaa taabiciinta raggii ugu aqoonta badnaa ee ugu khayrka badnaa ee ugu manhajka toosnaa wuxuu ihi waxaan ka fikiray oon isweydiiyey khayrku halka uu ku urursan yahay ee aan ugu hagaagi karo waxay naftaydu iigu jawaabtay salaaddu waa khayr soomkuna waa khayr cibaadaadkii oo dhan ayay naftu kuyuu soo gelisay oo mid walba khayr ay ku sheegtay dabeetana waxaan ogaaday cibaadaadkao dhami iyaga oo khayr ah inaanan awoodi karin anigu haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala iwaafajin ilaahayna subxaana wa tacaala inaanu iwaafajin ahayn anoonu weydiisan oo aan ka baryin jawaabta ii soo baxday waxay noqotay ana alkhayra kullahu fi dducaa khayrka oo dhami inuu ku jiro ducada baryada ilaahay subxaana wa tacaala la baryo marka waxaan dadaalkaygii isugu geeyey inaan ilaahay baryo subxaana wa tacaala oon ilaahay weydiista iimaan oon rabbi ka baryo khushuuc ilaahay inaan weydiisto toosnaan ilahay inaan weydiisto an yuciinanii cala asalaa wa cala asiyaam wa qiraa'ati alqur'aan wa tacallumi addiin walistiqaama cala siraati almustaqiim arrin oo dhami ducuu kusoo ururay buuri waxyaabaha addoonka ku caawin kara inuu qalbigiisu hagaago waxaa ka mida qiraa'at lqur'aan bitadabbur inuu farabadiyo akhrinta qur'aanka sida darsigii shalay aynu ku sheegnay ilaahay wuxuu soo dejiyey qur'aanka isagoo ah shifaaun lima fi suduur isagoo dawo u ah quluubta wuxuu ilaahay soo dejiyey qur'aanka isagoo ah quudka quluubtu ay quudato ay ku xoogaysan karto ee tamar iyo awood ay ugu yeelan karto khayrka iyo wanaagga ee gelin kara doonista dhabta ah khayr ay ku dooni karto go-aanna ay kaga gaadhi karto ka tegista iyo macasalaameynta sharka iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diiday qur-aankuse nafciga iyo waxtarkaa qofka u yeelan maayo haddaanu macnihiisa baran isla markaa markuu akrinayana aanu qur-aanka isku waanin labada arrimood marka qofka laga helo ayuu qur-aan ku intifaaci karaa alfahmu walitticaab inuu macnaha qur-aanka fahamsan yahay iyo qur-aanka inuu isku waaninaayo oo qur-aankani isaga inuu la hadlaayo uu qalbigiisa si dhammaystiran uu geliyo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka macnihiisa miyaanay u fiirsan ahayn oo aanay naftooda ku waanin ahayn mise quluubtooda ayaa qufulan oo kufriga iyo nifaaqa iyo macaasidu ay xidhay oo ay u diiday khayr iyo wanaag inuu galo waxyaabaha qalbigu uu ku hagaago ee toosnaan uu ka qaadi karo waxaa ka mid a macrifatu asmaa'i illaahi wa sifaatih addoonku inuu si dhammaystiran u barto ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa iyo rabbi subxaana wa tacaala sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa magac kastoo magacyada ilaahay ka mid ah oo aada barataad u fiirsataa waxa uu kuu kordhinayaa cibaadaysi dheeraada oo gooniya waxa uu kuu siyaadinayaa iimaan iyo aqoon allaha khaaliq ee ku abuuray aada u leedahay magac kastoo ilaahay magacyadiisa ka mid oo aada barataa oo macnihiisa aada u fiirsataa wuxuu qalbigaaga gelinayaa weynayn iyo kahaybadaysi allah subxaana wa tacaala khaaliqaad u hayso wuxuu qalbigaaga gelinayaa kalgacayl iyo jacayl ilaahay subxaana wa tacaala aada u hayso waxaa qalbigaaga uu gelinayaa muraaqaba iska eegis mar walba aada iska eegayso xagga ilaahay subxaana wa tacaala wahal tasluxu lquluub ilaa bi hadihi lumuur quluubtuma wax kaley ku hagaagtaa arrimaha ilaahay magacyadiisa laga faa'iidaya mooyaane walihaada baa nebigeennu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sagaal iyo sagaashan magac oo ilaahay magacyadiisa ka mid ah magacyada rabbi sagaal iyo sagaashan waa ka badan yihiine qofka barta macnahooda barta ee ku camal fala dushana ka qaybaa inuu jannada gelaayo muxuu janno ku galay lianna qalbahu saluxa bi haadihi اlumuur qalbigiisaa ku hagaagay arrimahaa saddexda ah barashada macnaha magacyada ilaahay ku camalfalka macnaha ay tusinayaan iyo qaybista uu qaybay ee dusha uu ka qabtay qalbigiisa uu geliyey ina lilaahi tiscata wa tisciina smaa miatan ilaa waaxid man axsaaha dakhala aljanna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac yacnaa magacyadiisay ka mid yihiin qofka kooba macno ahaan qaybis ahaan ku camal fal ahaan jannada ayuu gelayaa si dhaba u gelayaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam in badan baynu akhrina aayadaha qur-aanka ah ee ilaahay magacyadiisu ay ku dhex xusan yihiin ama rabbi subxaana wa tacaala axkaam uu inoo sheegay awaamiruu inagu soo wajahay ama waxyaabo uu inoo diiday uu ku khatimo uu ku gebagabeeyey si ay uga qayb qaadato oo hoggaansanka amarka ilaahay iyo deynta iyo ka fogaanshaha waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo diiday laakiin waxa aada inoogu yar inaynu u fiirsanno cilaaqada iyo xidhiidhka ka dhexeeya axkaamta ilaahay uu inoo sheegaayo awaamirta xagga ilaahay inooga imanaysa waxyaabahan ilaahay uu inoo diidaayo iyo sheegista magacan ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay magacani waana gaaruu xambaarsan yahay baraarujin gaara ayuu addoonka u tilmaamayaa haddii loo fiirsado iimaan baa laga kororhsanayaa quluubtuna aada ayay ugu hagaagaysaa waxaa ka mid ah asbaabta quluubtu ay ku hagaagto in la akhriyo oo dib loo eego ama la dhegaysto la maqlo siirada dadkii wanaagsanaa addoomaha ilaahay waxaa ka mid a kuwa marka la arka indhaha la saaro ilaahay subxaana wa tacaala la xusuusto ilaahay haddii la xusuustona quluubtu way hagaagaysaa addoomaha ilaahay waxaa ka mid ah kuwa marka warkooda la maqlo khushuuc qalbigu ilaahay u khushuuco addoonka ay u kordhiyaan addoomaha ilaahay waxaa ka mid a kuwa marka siiradooda iyo taariikhdooda la akhriyo iimaan laga kororsanaayo wuxu uhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlayo asxaabtiisii sharafta badnaa alaa unabi'ukum bikhiyaari cibaadi illaah waar maydiin sheegaa oo maydinku warramaa addoomaha ilaahay kuwa u khayrka badan qaaluu balaa yaa rasuula allah waxaan rasuulka ilaahi haa noo sheeg qaala calayhi salaatu wasalaam aladiina idaa ru'uu dukira dukiru llah dukira allah waa kuwa marka iyaga la arkay indhaha la saaro allaha khaaliqaa la xusuusanaayo xaalkoodaaba ilaahay ku xusuusinaayo wa kaana min haulaa alimaamu axmed raximah llah siduu ku sheegay adahabi fii siyari aclaami nubala imaamu axmed raximah llah marka la arko ilaahay baa la xusuusan jiray casrigeennan dadka sida gaarkaa farta loogu fiiqay ee taariikhdu ay xustay marka la arko ama lala fadhiisto ilaahay in la xusuusanayo waxaa ka mid ahaa imaamkii jaliilka ahaa cabdulcasiis ibnu baaz raximah llahu tacaala waxaana arrintaasi ku imanaysay khushuucdiisii faraha badnayd iyo xuska ilaahay uu xusayey oo aada u tiro badnaa mar kastaba ilaahay xuskiisu kama faaruqi jirin carabkiisa waxaa la maqli jiray isagoo leh subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar wa hadihi alkalimaat alarbac axabu lkalaami ila allah afartaa kelmadood oo ah hadalka bani aadam uu ku dhawaaqo hadalka bani aadam afkii ka soo baxa ka ilaahay subxaana wa tacaala u jecel yahay markaa dadka wanaagsan kuwooda noolla waa in lala saaxiibo kuwooda dhintayna taariikhdoodii waa in la akhriyo iimaan baa laga kororhsanayaa quluubtanu way ku hagaagaysaa waxaa ka mid ah asbaabta qalbigu uu ku hagaago cilmiga in la barto oo ilaahay baa inoo sheegay cilmiga nebi maxamed lagu soo dejiyey ee qur-aanku uu kow ka yahay inuu yahayba ruuxdii qalbigu uu ku noolaan lahaa ee qalbigu uu ku tamaraysan lahaa uu ku xoogaysan lahaa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaau min cibaadina ilahay wuxu uhi waxaanu ku waxyoonnay ruux amarkayaga ka mida waa alqur'aanu alkariim hortiimaad garanahayn kitaab iyo iimaan wuxuu yahay oo cilmigan lagu soo dejiyey rasuulku muu lahayn intii aan loo waxyoon ka hor laakiin macnaheedu ma aha inuu asnaamta caabudi jiray oo mushrig uu ahaa kuwa lunsan dadkana inay lumiyaan doonayaa sida maanta meelaha ay ku qorqoraan laakiin aqoontan iyo cilmigan nebigu calayhi salaatu wasalaam muu lahayn waxyigaa uu faa'iideeyey oo u kordhiyey waxay aayaddu si gaara u tilmaantay waxyigu inuu yahay ruux maaha ruux jasadka gasha oo jidhku uu ku noolaado waa ruux qalbiga gasha qofka bani aadamkaa qalbigiisu la-aanteed aanu noolaan karin waxaan ku gebagabaynayaa qalbigu waxyaabaha uu ku hagaago ee aadka u fudud ee u sahlan ee aan kharashina kalifahayn xoog iyo awood iyo tamar badanna aan inooga baahnayn waxaa ka mida dikrullaahi subxaana wa tacaala ilaahay xuskiisa inaynu farabadinno alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub ilaahay xuskiisay quluubtu ku hagaagtaa oo quluubtu ay ku qoydaa oo quluubtu ay ku liishaa oo quluubtu ay ku toostaa oo quluubtu ay ku khushuucdaa oo quluubtu ay ku xasishaa oo raaxada adduunyo iyo taaakhiraba ay ku gaadhaa ilaahayna waafajiyo wallahu aclam waxka billahi towfiiq salى اllahu calى nabiyina mxamed wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed